bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaado qodobada warka caawa kuwada ugu dargoran waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta dhagax dhigay warta biyoqabadka degmada boondheere wasiirka xanaanada xoolaha xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo kormeeray qaabka kaarqadashada ay ugu socoto degmooyinka xamarweyne shangaani dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey oo kala saxiixda qorshe howleed labada kun iyo shlabaatanka ee xoojinta ilaalinta carruurta ay saamayso colaadaha hubaysan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay tababar loo qabtay koox ka tirsan dabdamiska beledweyne warka caalamkana waxa aad ku dhegeysi doontaan dalka hindiya oo saaxiibo si lama filaan ah u helay dheeman qaali ah
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa oo kuwada ugu darkoro markana waxaad ku sirhawaataan warkii faahfaahsan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta dhagax dhigay warta biyoqabadka degmada boondheere liibaan cabdi ayaa warbixintani muqdisho kasoo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay mashruuca dayactirka iyo ballaarinta warta biyoqabadka degmada boondheere ee gobolka banaadir tallaabadan ayaa ka mid ah dadaalada ay doonayso dowladda hoose ee xamar inay ku horumariso kaabayaasha muhiimka ah ee caasimadda guddoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir cabdulaahi xasan ayaa sheegay dadka ku nool degmada boondheere iyo degmooyinka ku dhow inay ku faraxsan yihiin maanta in la dhagax dhigo warta biyoqabadka oo ah goob muhiim ah oo wax u taraysa dadka ku nool degmooyinkaas
gudoomiyo ma wax laga qabto xaqiiqdii codsiga iyo baahidii aan kuusoo gudbiyey shacabka aan wakiilka ka ahay mudane gudoomiye sida ugu dhaqda siyaha badan aad uga jawaabtay mahad ha kaa gaarto aadaan ugu mahad celinaa midaasiyati xaqiiqdii aniga degmadaaniti maadaama ku dhashtay mudane gudoomiye waxaa waaye xilliga roobka ah baahi weyna loo qabay bajaajyada hadday yihiin waxaa waaye dhowr bajaaja meeshaas ku halaagmi jirte dad iyo xoola meesha ku dhammaajir mudane guddoomiye sida la sheego waa ilaa iyo shan degmo biyahooda ayaa meesha soo geli jirtay sidoo kale sidii loo dhisay wax ilaa hadda faarabixin ama dayactir laga qabta ma jirin muddo sideed sana laga joogaa dhismaheeda inta badan waxaa waa dhowr jeer aan adigan raadinay in wax laga qabto laakiin ilaahay mahadiisa wuxuu adiga oo kugu soo aadiyay waktigeeda iyo munaasabkeeda umuur walbana waxay falataa waqteeda alxamdulilah mudane guddoomiye waana kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan leh haddaan naana reer boondheere meeshaanid waxaynu weyday xilli oo cawaayo oo adayga nugu tahay waana kaaga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab oo khudbad ka jeediyey munaasabadda dhagax dhigga ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay in la dhagax dhigo goobtan biyoqabadka ah dayactirka iyo faarabixinta iyo dib uqaabaynta warta weyn ee biyaha degmada boondheere runtii isla markaasna weliba motoor iyo bam loo samay doono awoodo inuu biyaha kaga tuuro oo biyo mareenka uu ku xiro doorashaha loo diyaargaroobo sidaan hore u sheegno waxaa waaye amnigeenna iyo horumar horumarinta caasimaddana gacan baan ku qabsanaynaa gacanna doorashooyinkan ugu shaqeynaa waa isku dooranaynaa haddii laa yidhaahdo islaan kadib maanta halkan waxaan u joognaa inaan dhagax dhigno dayactirka iyo faarabixinta iyo dib uqaabaynta warta weyn ee biyaha degmada boondheere runtii isla markaasna weliba motoor iyo bam loo samay doono awoodo inuu biyaha kaga tuuro oo biyo mareenka uu ku xiro ilaa iyo warta tumburuq oo halkaas ku xiro kadibna aan halkaasan badda kasii gelino ay biyaha meeshaanna ku hakan haddii ilaa yidhaahdo qorshahaas weyn ayaan u diyaarinay sida la sheego waa war oo biyaheeda ilaa iyo shan degmo ay ka yimaadaan marka hadday biyihii hadday meeshii kusii jiraan roobkina uu sii daa khatara ka imaanayso waxaan rabnaa markii inaan awood u yeelano warta ay awood u yeelatay ina biyihii laga sii saari karo isku soo gaarin haddii ilaa yidhaahdo shaqo wanaagsan baa laga laga qaban doonaa haddii ilaaha yidhaahdo oo taya leh oo la iskula xisaabtamayo oo la kormeerayo waxayna ka mid tahay mashaariicda waaweyn ee horumarineed gaar ahaan mashaariicda la xiriirta arrimaha soo celinta bilicda caasimadda ayay qeyb ka tahay oo maamul gobolka banaadir u ah mid arrimaha hortubinta uleh ka mid ah shaqadan ilaahay idinkiis marka way ballaabanaysaa way noo dha- noo dhagax dhigan tahay waxaa si toosa u maalgelinaysa dowladda hoose xamar waxaan rajaynayaa markaan eh, kormeer iyo joogto ee maamulka degmada iyo shacabka degmada inay ilaashadaan warta iyo badqabkeeda wasiirka xanaanada xoolaha xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeeray qaabka kaarqaadashada ugu socoto degmooyinka xmaroweyne iyo shangaani maxamed cali ayaa isaguna muqdisho ka soo diray wasiirre ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta kormeer shaqo ah ku tegey degmooyinka xamarweyne iyo shankaani oo ay si habsamila uga socoto qaadashada kaarka codbixinta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maantay kormeerkooda shaqa ku soo gebagabeeyey degmooyinka xamarweyne iyo shangaani ee gobolka banaadir oo ay ka socdaan qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka oo loo ballansan yahay inay muqdisho ka dhacdo shan iyo labaatanka diseembar xarumaha degmooyinka waxaa wasiirka iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey guddoomiyeyaasha degmooyinka kuwaasi oo uga warbixiyey habsami u socodka shaqada doorashooyinka qaranka waxa ayna mid mid u kormeereen xafiisyada loo asteeyey in laga bixiyo kaararka codbixiyayaasha wasiirada ayaa lug ku maray suuqyada degmooyinka ay maanta kormeereen iyagoona mid mid ula kulmay ganacsatada si ay u gaarsiiyaan wacyigelinta doorashooyinka dalka waxaa nala jooga wasiiradda iyo xukuumadda federaalka soomaaliya oo hogaaminayo wasiir xasan eelaay iyo tiimkiisa wasiirada oo golaha xukuumadda ka socda saaki xamarweyney noogu soo booqdeen waxay u gurgaleen een, eh, kaar qaadashada codbixinta ee doorashooyinka waxay kaloo soo dhex mareen eh, suuqa xamarweyne oo guud ahaan shacabka ay ku faraxsan yihiin booqashadooda taariikh hor lehay naqanaysaa oo history ah insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wasiirada aan ugu mahadcelinaynaa booqashadooda iyo wakhtigooda ay ku bixiyeen xamarweyne dhiirigelinta shacabka ay u sameeyeen iyo ka maamul ahaanba aad iyo aadaan ugu faraxsannahay Een, maanta hadalka anaga ma leenihi martiyaa noo leeyahay Ee, wasiirada iska leh marka wasiirada mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahadcelinaynaa soo dhowaada wasiir wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka soomaaliya xasan maxamed xuseen xasan eelaay ayaa ugu dambayn hadalka qaatay annaka eh, in muddaaba waxaan ku jirnay sidii aan bal lagu kuurgeli lahaa ama loo ogaan lahaa xaaladaha dhabta ah ee ololaha doorashooyinka sida ay u wadaan Eh, xisbiyada eh, u tartamaya kansalka caasimadda muqdisho iyo bulshada soomaaliya sida ay howlaha ay u wadaanba Eh, alxamdulilah Eh, tiimkan oo meesha fadhiyo wasiir asad iyo saaxiibkay iyo wasiir ku-xigeenka haweenka iyo xuquuqul insaanka intaba annaka waxaan ku qornayn afar degmo ilaahay mahad iskale afarta degmo waxay kala ahaayeen waa beri xamar jijab xamar weyne iyo maanta shangaaniyo maanta aan joogno Eh, nasiib ayaan lahayn tiimkan afarta degmo xamar ugu cilbaxsan ama ugu xadaarada weyn ee ilaahay nagu soo makaniyey ama nagu soo aadiyey Een, degmooyinkii een, inta badan tii noogu dambeysa waa midda maanta aan marayno oo shangaaniya waxaan soo aragnay dad soomaaliyeed oo rabo inay heriyada iska qaadaan oo doortaan qofka ayga matali lahaa Een, een, aada iyo aadayna noo farxad gelisay annaka naftaynana waxayna gelisay dareen hor leh in dadka soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin sidii labaatan iyo shanta een, bisha ay u dooran lahaayeen golihii deegaanka oo ayaga matali lahaa ilaahayna waxaan weydiinaynaa insha allahu tacaala in ay arintaas ayadaa si nabada ay kusoo dhammaato Een, dee wixii ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala meelaha kale doorashooyinka in la aado ama gobolada ha aadaan ama degmooyinka kale ha aadaan marka gobolka banaadir uu dhammaado Een, arintaas ayadaa een, ay- ay- in si qurux badan ay ku socoto waxaan rabaa inaan dhaho waa mahadsantihiin tiimka shangaani oo si qurux badan ayagana noo soo dhoweeyey waa u mahadcelinaynaa de waxaa laydinka rabaa mas-uuliyadda idinka idin saaran tahay ilaa iyo doorashada ay ka dhacayso sida hadda aa u taagantihiin habeen iyo maalin inaa u taagnaataan oo aad ku dadaashaan dadku sidii ay si nabada ugu codayn lahaayeen inaad ka shaqaysaan haddii een, een, een, si gaara waxaan rabaa inaan een, een, saaxiibkay oo baayaha gaarka dadka ka socdo in ayaga naftooda dadka loo fududeeyo meelaha ay ka codeyn lahaayeen ee aad ka shaqaysid oo aad ee, ee, aadan noqonin inaad iska daba joogtid dadka xoogga leh aad u doodid oo dadkaaga meelihii gaarka ay ku codeyn lahaayeen iyo meelihii ay shaqada ku qabsan lahaayeen intaba inaad ka shaqaysid aadna insha allahu kaa dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa kala saxiixday qorshe howleedka laba kun iyo shan iyo labaatanka iyo xoojinta ilaalinta caruurta ay saamayso colaadaha hubaysan maxamed iidle ayaa muqdisho kasoo diray
si loo ilaaliyo badqabka carruurta soomaaliyeed gaar ahaan dembiyada ka dhasha askarayntooda iyo dowladda soomaaliya qaramada midoobey iyo hay-adda badbaadada carruurta ee yunisef ay ku kala saxiideen magaalada muqdisho qorshowleedka ee xoojinta ilaalinta carruurta ay saamaysay coladaha hubaysan qorshowleedkan cusub ee maanta la kala saxiixday ayaa beddelaya kii kii soomaaliya ayaana dadaal dheer kadib waxa ay ku guulaysatay in dalka laga saaro liiska waddamada carruurtooda la askareeyo madasha waxaa goobjoog ka ahaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey james swan xubno ka socday hay-adda yunisef wasiirada amniga cadaaladda gaashaandhigga qoyska iyo xuquuq insaanka iyo mas-uuliyiin kale xogayaha joogtada ah ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya cabdulfataax cabdulqaadir faarax iyo mursal bulle madaxa ka hortagga askaraynta carruurta ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay dowrka wasaaradda gaashaandhigga ee ka hortagga dembiyada la xidhiidha askaraynta carruurta maanta waxaan meesha u joognaa inaan la saxiixo oo la natigi maaragtay si toosa loo kala saxiixo roadmapka marka insha allah waxaan rabnaa inaan ajendayaashanadii iyo aan sii gudagalno waxyaabaha lagu soo eedeeya waxaa ka mid ah in carruurta ka yar da-dooda siddeed iyo toban sano inaan askarayno aan isticmaalno isticmaal waxaan ula jeednaa aan adeegsano jaajus laga dhigo waxyaabaha lagu soo adeegaya ee nagu soo eedeeya dadaal dheer ka bacdi dowladda soomaaliya laba qorshe hooleed ay saxiixday labada kun iyo saddex iyo toban afar iyo tobankii s o b baa la saxiixay oo dadaalo dheere ah waxaa kale la saxiixay command order one waxaa kale la saxiixay oo implementation lagu sameynayay dowladdii labada kun iyo saddex iyo tobankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saxiixay joint action plan waxaa la dhahay oo sexual against xiliyaha colaadaha baysan loo looga hortagaayo age verification baa wasaaradda cadaaladda soo saartay oo khasab tahay marka meel kastoo ciidanka jooga in shuruudahaas ay maraan isagana waan sameynaa screening iyo activity badanaan sameynaa toban iyo lix kun oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya qeybihiisa kala duwan xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya xasan macalin wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo xubno kale ayaa sheegay in qorshowleedkan uu muhiim u yahay ilaalinta badqabka carruurta soomaaliyeed munaasabadan maanta waa muujinaysaa rabitaanka siyaasadda ee xoogga dowladda uu leedahay ilaalinta caruurta kana hortagaysa xadgudubyada halista ah gaar ahaan askareynta iyo adeegsi caruurta ee saameynaysa kooxaha hubeysan iyo ciidamada hubeysan arrintan awgeed wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka waxay door hogaamineed oo muuqda ka qaadanaysaa dadaalada qaranka ee lagu hortagaya laguna wajahaya dhibaatooyinka ku saabsan caruurta la xiriira kooxaha hubeysan iyo ciidamada hubeysan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka qayb galo munaasabadda heer qaran ee lagu saxiixayo qorsho howleedka roadmap ee ka hortagga askaraynta caruurta xilliyada colaadaha hubaysan waa tallaabo muhiim ah oo muujinaysa bisayl dowladeed mas-uuliyad qaran iyo go-aan cad oo ku wajahan ilaalinta badqabka caruurta soomaaliyeed weliba qaybta sharciyada ayaan si gaar ah ugu sii xil saarana sida uu sheegay presentationkii iga horreeyey wasaaraddu laba kun labaatan iyo saddex waxa ay samaysay hubinta da-da caruurta ayay samaysay oo runtii hadda waajib ka dhigaya caruur cunug walba ee yimaada ee sheegan kara raba inuu askar askari laga dhigto ama askari noqdo ama qori loo dhiibo hubinaya cunugaas ilmahaas da-dooda hubinaya sandra wakiilka soomaaliya ee hay-adda yunisef iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james swan ayaa dhankooda soo dhoweeyey heshiiskan iyo waxa uu ku qotomo ee lagu ilaalinayo caruurta soomaaliyeed
on the path toward full implementation of the action plan, sustaining the delisting, and most importantly, protect mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xireeyey tababar loo qabtay koox ka tirsan tabdimiska balduweyne cabdishakuur ismaane ayaa balduweyne kasoo diray koob iyo toban ka mid a kooxda dabdamiska ee magaalada beledweyne ayaa tababar loogu soo xiray garoonka dowladaha waaskaliif ee magaalada beledweyn oo muddo bila ay tababar ku qaadanayeen waxaana tababarka bixinayay hay-adda unsos isuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka hirshabeelle gobolka hiiraan cabdixakiin maxamed afrax maareeyaha garoonka dowladaha waaskaliif ee magaalada beledweyn cabdiwaaxid maxamed cabdulaahi iyo yaxye cabdiraxmaan magan oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada beledweyne ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta tababarka lagu soo xirayey waan ku faraxsanaha maanta inaan goobyo ka ahaado xiritaanka tababar muddo u soo socday tiimka dubdamiska magaalada beledweyne maantana waxaan isugu imaanay xiritaanka tababarkii iyo shahaadooyin la guddoonsiinaya muhiimaddu waa intaas runtii waan ku faraxsannahay tiimka dubdamiska magaalada baahiyooda aaday u fara badan yihiin baahiyihii qayb ka mid ayaa maanta maaragtaa la daboolay oo waxyaabo badan oo aysan u bilownay ayaa la baray oo wax walba isugu jiro marka insha allah baahiyaha kalena ayaga waa kusii xigaan waxaa maanta barteen shalay ma haysanaha maanta laakiin waa hesheen waxyaabihii kaleo ayada idinka dhimanna waa idinkugu xigi doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxyaabo kaloo badanna way soo socdaan runtii arrintaana cid walboo ka qayb qaadatana waa u mahad celinayaa
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kastaahi ee qayb ka ahayd in maanta munaasabadda maanta aan joogno oo runtii aadka u quruxda badan ee naloo soo bandhigay kilibkii aadka u quruxda badnaa ayagoo howlihii qabanayo ee waxaa ugu horeeyaan rabaa inaan u mahad celiyo community leaderska ee runtii ayaga dartood haddii aysan ay garabkooda ay ka naga maqnaan lahayn aysan tababarkaa una qabsoomi lahayn tiimka dibdimiska oo ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad yani ishaga u faa'iideen tababarkiina waxaa loo baahan yahay wax walbo halkan ka qaadateen ama wax walbo halkan ka faa'iideen in aad bulshadiina qaybiina kala duwan in aad yani uga adeegtaan casharadiina iyo wax walbo halkan ka qaadateen keynaandiid xuseen sandhool oo ka mid ah kooxda dabdamiska gobolka hiiraan iyo maxamed tahliil oo ka mid a ganacsatada gobolka hiiraan ayaa goobta ka hadlay waxaanay ka warbixiyeen muhiimadda kooxdani ay u leeyihiin magaalada beledweyne hadda koowaad ilaahay subxaana wa tacaala kadib waxaa ku mahadsan oo in la xuso mudan mar kasto ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif oo isagu lahaa fikirkii lagu aasaasay debdemiska magaalada beledweyne marka waxaan leenahay ugaaska marihii oo noo abuuray gurashadeydaan ku jirnaa aada u mahadsantahay cimrigaaga iyo allah dheereey caqligaagana allah fiyoobeeyey sidaasaan leenahay waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ganacsatadii codsigiisii ajiibtay oo maalkoodii bixisay oo isku dartay oo juh wakti gelisay in baabuurkan oo laga soo iibiyo magaalada london ilaa beledweyne uu ka yimaado gacanta ku haysay laga soo bilaabo bishii may ilaa haddana iyagana gacanta ku haayay halkaaad naga dhegeysanaysaana waa reedow shoor markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan subaxnimadii haweyada ee qaboobaha magaalada banama oo ah gobolka laga qodo dheemanka ee bartamaha hindiya laba saaxiib ahaa ilaa caruurnimadoodii ayaa sameeyey daafurka ay u malaynayeen in ay noloshooda bedeli karaan weligood saatikish khatiika iyo saajid maxamed waxay dhagax weyn oo dhalaalayaa si lama filaana ugu heleen dhul ay kiraysteen toddobaadkii ka hor dhagaxaan geyn halkaa lagu qiimeeyo dheemanka rasmiga ah ee magaalada waxay ogaadeen inay heleen dheeman tayale oo dhan shan iyo toban dhibac soddon afar kaarot mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee dheemanka dabiiciga ah ee jira qiimaha suuqa ee dhagaxa ayaa lagu qiyaasay shan ilaa lix milyan oo dhowaana ayaa la xaraashayaa anuun bazig oo ah qiimiyaha dheemanka ayaa sidaas u sheegay warbaahinta dowladda waxay qabtaa xaraashka saddexdii biloodba mar iyadoo soo jiidata iibsadayaasha hindiyo dalka dibaddiisaba si ay u dalbadaan dheemanka qiimaha la qiyaasay waxa ay ku xiran yihiin heerka doolarka iyo halbeegyada ay dejisay warbixinta raaboorta ayuu yidhi master sing dhegeystayaal warkay habeennimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynayay cidduu warkay seeganay waxay dib ugu daalacan karan bartaana facebooka ku leenahay reedo jowhar sidaas iyo nabadgelyo